maamulka dugsiga indhoolayaasha iyo weliba dhagoolayaasha ee magaalada boorama ayaa sheegay inay jirto baahi dhinaca taakulaynta iskuulka kadib markii hay-ad talyaani ah oo taageeri jirtay ay joojisay kaalmadii wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa taakulaynta qaar bixisa hase yeeshee maamulka iskuulku waxa uu sheegayaa in taasi aanay ku filnayn warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good dugsigani waa dugsiga u gaarka ah ardayda dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada boorama waxaana la furay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideeddii waxaana aas-aaskiisa lahaa haweenay talyaani ahayd oo la odhan jiray analiina tanoli oo sanadkii labadii kun iyo saddexdii lagu dilay magaalada boorama muddadii ka dambaysay dilkeeda waxaa gacanta ku hayn jiray dugsigan hay-ad talyaani ah oo la odhan jiray komitata inkasta oo caawumadii dugsigani ay joojisay labadii kun iyo shan iyo tobankii muddadaasi intii ka dambaysay waxaa hoos u dhac ku yimid tiradii iyo tayadii waxbarashada ee dugsigan taasi oo meesha ay ka baxeen ardaydii indhoolaha ahayd iyo kuwii kale ee baahiyaha gaarkaa qabay ee dugsigani wax ka baran jiray sidoo kale ardaydii dugsigan ku baran jirtay boodhin ahaan ayaa gebi ahaanba weyday hoygii iyo cuntadii faarax axmed tallan maamulaha dugsigan ayaa tilmaamaya baahiyaha dugsiga ka jira muddadii ka dambaysay labada kun iyo shan iyo tobankii ee hay-adda komitata ay joojisay gacanqabadkii ardayda dugsigan laakiin dhibta ugu weyn ee meeshay jirteen xalka weli loo heli waxay tahay hoygii uu lahaa dugsigu ma jiro dugsigu waxa uu ku shaqaynayna hooyiguu ahaa ardaydii weli ilaa iminka miyig way joogtaa ujeeddadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan waxqolqorin waxna akhrin inaan laga helin buu ahaa brogramkii hore sidaasuu dhammaystirnaa laakiin waxaad moodaa weli xaggee in qabyo badani ka jirto oo hooyigan dadku si xiran aanu haynin midda kale qalaabtii kale materialskii wax lagu baranaya xirfadaha sida looxaanta masaabiirta koolka mijaarada miishaara wixii waanu haynaa qalabka intiisii badnayd laakiin inta noogu daran waxa naga maqan koolkii istuukooyinkii alxankii looxii waxaa naga maqan safiitooyinkii inta ugu badanee noogu darana kuwaasay noqdeen kuwaana meel maanta loo saaray maanta dugsiga oo laleeyahay halkaasaa loo dhigayna ma hayno sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa communitigaanu ka codsanaynaa dowladdanaan ka codsanaynaa in hooygii wax kastabaa noo qaateen hooygii iskuulkii loo furo ardaydii dhanka kale waxaan wax ka weydiinay baahiyaha dugsiga dhagoolaha iyo indhoolaha sida ay wax uga qabtaan wakhtigan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan maxamuud faratoon bismillahi raxmaan raxiim waad salaamantihiin dugsigaas dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha ee boorame waa dugsi caana oo aad dalka looga yaqaano waa dugsigii ugu horreeyey ee somalilan laga furo ee dadka ka naafada ah indhaha iyo dhagaha iyo waxu dhiga ee maxaato waxbarasho gaadhsiiya runtii faa'iidooyin badan baa laga gaadhay dugsigaas ardadii ka soo baxday waxay macallimiin ka yihiin oo ka dhigaan dhammaan dugsiyada kale ee indhoolayaasha dhigalayaasha ee somalilan magaalo aanay joogin ma jirto iskuulka annagu iminka intaanu ognahay cidda keliya wax siisaa wasaaradda waxbarashada wasaaradda miisaaniyadda ay ku dartay dowladduna waa u ansixisay miisaaniyaddaas ayaannu u qaybinnaa oo hadba annagoo baahidooda eegayna ayaannu loo kala loo qaybiyaa taasunbayna ku socdaan ama macallimiinta iyo mushaaharkooda ha noqoto ama meelaha boodhinkaa iyo wixii yaree ay cunayaan ha ahaato qadooyinka oo la siiya ha noqoto wixii qalab ahee haatan la hele ee aanay ka maarmayn ha noqoto iyo wixii kale ee hadba baahidu barba sida xaaladdu tahay iyo awooddu say tahay ayuunbaa wax loo siiya wuxuuna iskuulkanu ka mid yahay iskuullada dee ugu horeeya wasaaradda ayaana hadeerto kafaala qaatoo gacanta ku haysa dhinaca boodhinkana wuxuu tilmaamay in ilaa hadda aan weli dhinaca wasaaradda aan wax laga qaban oo boodhinkiina uu ka xidhan yahay ardaydii boodhinka ku dhigan jirtay
xagga boodhinka boodhin kale annagu waxaanu ka hadlnaa xagga qadooyinka iyo cuntada arrimahaas de inta aanu ognahay waa inay helaan weeye ardadu waa se midaannu dee hubin doonno oo kormeeri doonno waxay dhibaatee ka tahay haashim sheekh cumar good v o a boorama